lix boqol iyo soddonkii waxa uu isagu kitaabka maqashiyo isaga lagu dul aqriyay isagu ma nin wax aqrii kara mahayn nin umbiyu hayo caamo ah oo wax kale aqoonba ma aqrii karahayne waa lagu dul aqriyay waa riwaayadan uu lahaa dahabin uxula ninkaa da-daasa haddana weli isagoo luloonayo lama arag oo dee majliskaas kolkolbu subaxda ilaa maqribkana ay fadhiyayen oo la fadhiya subaxda si loo fadhiisa ilaa maqribka lagu gaadhay salaadun baa loo kacay wa asmacahu fii sanati halaatiin wa sabcimia toddoba boqol iyo soddonkii waa boqol sanadood ayaa waqtigii kitaabka maqlay bal sanadaa waxaa ka maqlay dee ibnu kathiir iyo waa sanad wal horena way ugaba maqleen bishii safar sagaalkeedii ayaa ibnu kathiir sanadaa kaba maqlay dee dhowr iyo labaatankii safarna waa dhintay bal maalintii uu dhimanayey oo markii hore la yidhi waa dhintay oo haddana la arkay inuu dee soo miyirsaday ayay barhkood ajzaa ku dul aqriyeen ku dul aqriyeen waa maalintii de waa nahamkii iyo dee bal maalan adigu wixii ay kaba cabiri jireen dee waa nahamka ama ashahwa lilxadiid ee muxadisiinta barhkood ay lahaayeen toddoba boqol iyo soddonkii wa kaana shaykhan kabiiran caamiya nin odayo ayuu ahaa oo da-ah oo caamo ah laa yadbidu shayan wuxuu dabdinaya ma jirin walaa yatacada inagu taasoo kale riwaayo kamaynaan dhiganeenbe waa sanadkan unbay dad uga lahaayeen walaa yatacaqalu ma kasayn kaiiran in badanoo min almacaani daahira waxyaalahan daahirka ah maba kasahaynba oo aqoon uma lahayn wamaca haadaa iyaday taasi jirto tadaaca naasu dadku waxay isugu yeedheen oo isugu yimaadeen oo isugu yeedheen ila samaaci minhu in wax isaga lagaba maqlo waa maxay maxaa loo baadi waa cinda tafaruji can zawidii sabidio boqol sadood hortood dhintay markuu isagii dee wax laga warin karaya isagii kala gooni noqday dadkii oo adduunyadaba aanay jirin cid zabidii iyo amtaashii wax kaba warisay fasamica minhu waxaa kaba maqlay oo fasamica minhu naxwu min micati alfin aw yaziiduun boqol kun ama in ka badan markii dambe xataa mushaar baa loo qoray dee lacag kalena waa markuu nuso dhameeyaba bukhaarina malaa boqol goorin ka dhow waa lagu dul aqriyey meelo badan oo ilaa masar iyo ilaa shaam magaalooyinkeedna waa ku aqriyey dabal adigu taas bay ahayd oo markii dambe dee wuxuu helay taqdiir aada iyo aada u weyn buu helay waqtigaa horena waa ninkaa xajaar kaba ahaa markii samaaciisii la ogaaday xagga hoosena bal shaakir hadalkiisa eegta maalintii uu dhintayna adduunyadao dhami darajo ruux baa sanadkii ku biiray guud ahaan sanadkii nin baa ku biiray waayo ma jirin cid kale oo sanadkiisa isaga kula siman allah subxaana watacaala الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قالوا وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية أدبتي محدثك أيام كسو جرني وإنو سعتي مركا وحولي قالوا وحي أهل علم ويلاهين كلنا نوعا أن هيني أدبت محدثك أيام نوعا ذنبي أدبت ضالبكبا waa iska aadaab caama weeyaan oo ruux kastoo cilmi dalbaya ama cilmi kuga shuqloona adaab ay tahay inuu dhowro ilaaliyo oo uu bal markaa dee ka dhayeesho caadaya sulug bay tahay wax u khaasa un maaha meelo qaarkood mooyaane dee suurameeshta dee majaalista imla iyo waxaaso iyadna meelaha kale xataa culumta kale meelo qaarkood suurtogeli jiray adugu meelaha mooyaane inta badan waa aadaab caam ah oo ay culimmadu meelahan gaar ahaan xadiidkana ay dee iyo kutubtan musalax ay kuba sheegeen cilmigan xadiidkoo dee ah culumta kuwa ugu sharaf badanba cilmi de aana ahayn cilmi adduunyo iyo qarad xun laguba doono cilmi u munaasiba ah dee akhlaaqda fiican ee sarreysa oo isagii baaba dadkii ku boorinaya amraya una diidayo wixii aan fiicnaynba dadkii uba diidayo waa cilmi marka horeba sida arrintiisu ay hayde laakiin waa aadaab caam ah oo ruux kastoo daalib cilimiyaba ay tahay inuu dhowro oo bal markaa haddaba wuxuu waxay yidhaaheen culimmadu wayanbaqii waxa habboon an yakuuna inuu noqdo almuxadisu ruuxan muxadiskii ah jamiil alakhlaaqi akhlaaqdiisu mid ay fiican tahay xasana dariiqati suluugiisa iyo dhaqankii ama dariiqadiisna ay wanaagsantahay toosan tahay saxiixa niyati niyadiisuna ay saxiix taho ujeeddadu aan magac iyo sit iyo shuhro iyo adduunyo iyo jaahiya waxba aan ku doonayn cilmigan uu nashirinayo umuurahane ay tahay ilaahay agtiisa waxaa ku sugan in qaradkiisa iyo dalabkiisa iyo niyadiisuna ay sidaa ku saxiixtoo dee meeshii ikhlaas iyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaa agtiisa kuga sugan iyo daar aakhira ujeedadeed meesha ay jirto fain cazabat hadday leiilato oo ama ay qarsoonaato ay meesha kaba baxdo weeye niyatu niyadiisa ay kaba leexato can ilkhayri khayrkii oo macnaaba ninkii muxadidka ahaa niyadiisii ama ikhlaaska ahayd iyo ilaahay agtiisa waxa ku sugan doonitaankii ahaa ay meesha kaba baxdo uu leeyahy mala niyadaadu ma toosna ma hagaagsano waa kaa markaa hore yidhi saxiixa niyatiya niyadiisiba ama adduunyo doon iyo magac doon iyo waxyaala israa uu kaba dareemo niyadiisu aanay saa kuba toosnayn falyusmac yaanay taasi keenin nashrintii cilmiga iyo aqrintiisii inuu faraaba kaba qaado ee ha maqashiiyo ismaaci iyo taxdiidkii iyo nashrintii ha iska wado fa ina alcilma waayo cilmigu yurshidu waa hanuuninayaayo ilayhi waa niyadan ama waxa weeyaan toosan iyo khayrka cilmiga ku hano ujeedadu marka dambe cilmigaa kusoo dabaali doona qolooyinka kale sida kitaabkii uu kitaabkiisa uu dee maanta inoo ikhtisaarinaya iyo kutubtii lagu nadmiyo sida alfiyada ciraaqiya kuwaasi adabkan waxay kuba sheegaan adigu dee adabtan muxadidka haba sheegeene laakiin waxay idhaahaanba oo dee cibaaradoodu ahayd un laa yamtanic min ataxdiidi likowni aalibi gayra saxiixi niya oo kale oo ujeedadu hadduu ninkii kaba dareemo ninkii daalibka isleeyay malaanin niyadiisu fiican tahay maaha oo nin ikhlaas iyo waxaan u jeeda maahay waa nin qarad kale isle kuba gaadh oo kale kaasi yaani keenin yaani keenin inuu dee yidhaa ninkan adiga waxba kuma aqriyayo ama xadiid kuma sheegayo waayo hadduu xataa markaa qaradkiisu taa yahay ha isaga sheego xadiidkii ha gaadhsiiyo marka dambea la rajaynaya un cilmigii khaasatan cilmiganna waa cilmi marka horeba dee mabnihiisuna yahay ikhlaas gees kalena umuuraha keenaya ruuxa in ikhlaas uu ku sifoobo ee aada ugu dhiirinayo didkiina kaba nahaya ay kuba badantao kuwaasi markay agtiisa ku bataan marka dambe niyadiisu way fiicnaan doontaay oo markaasay soo naqliyaan hadalkan ay barhkood yidhaaheen ee uu inooga soo noqolinaya bacda salaf oo bal markaa waxay ka dhigaan ee isaga ninkii muxadidka horta waxaa loogu yeedhayaa in niyadiisu ay tasxiix uu saxiixiyo uu sugo oo uu hagaajiyo ee bal haddii daalibkii uu isleeyay niyadiisu ma toosana yaanu taxdiidkii u dayno ciraaqi oo kale wahab ana daaliba lam yukhlis niyata facun buu kaba cabiraayo ninka daalibkaa bal kaba dhig inaanu niyadiisi hagaagsanayn oo mukhlis ahayn adigu taas yaanay keenin inaad xadiidkii tiraa anigu kan umaba aqriayo uma sheegaye kol hadduu weliba cilmigan yahay arrinta ruuxa hadiyo goor kusoo dabaalo marka dambe waxa weeyaan niyo-diisa inuu hagaajiyo aakhiradoon uu noqdo adigu markaa iska faafi oo gaadhsiiyoon bal taas bay hayd kuwa kale siay kaba cabirayeen laakiin imika wuxuu leeyahy marka horeba isagu cibaaradu kaba cabira sheekhi niyadiisaa saxay ahayd haddii laakiin uu isla niyadiisii ka shakiyo ama uu isla niyadiisii bal markaa khayrdoonki meeshii kuma jiro ikhlaas meeshii kama muuqdo yaanu guud ahaanba taxdiidkii joojin oona odhan kol haddii aanay dee niyadaydii imaka halkan fiican aanay jirin ama ikhlaaskaasi aanay niyadaydii kaba muuqan waxba ma aqriyayo waan iskaba daynayaa si aan dembi kale ugu sii dhicin waayo cilmigu isagaa marka dambe keeni doono uun ruuxa inuu dib u soo celiyo dariiqa toosantu soo faina alcilma yurshidu ileyh qaala bacdu salafi salafka barhkood baa waxay idhaaheen dalabna alcilma ligayri illaahi fa abaa an yakuuna ila lilah macnaa cilmigii ayaanu dalabnay ilaahay keyrkii ayaanu u doonaynay macnaa cilmigii xadiidbama guud ahaan markaan cilmiga aqrisanaynay eenu aada ugu dadaalaynay dhibkiisa iyo shidadiisana aanu u adkaysanaynay dee kolley ama dee waxa weeyaan caalim yushaaru ilayhi bilbanaan ba aada noqotid adduunyo aad kuba gaadhid manaasib aad ku heshid taas baa ujeedayada iyadu ahayd markii dambese cilmigii khaasatan ay hagaag u dhex galeen fa abaa an yakuuna ilaa lilah cilmigii baa diiday inuu ilaahay daraadii u sugnaado mooye markii dambe dee maxaa meesha yimi ikhlaas iyo niyo fiican cilmigii baa muxuu keenay inuu iyaga tuso dariiqii toosnaa ilaahay dariiqiisii uu tuso ay wixii markii hore ay u dalbayeenba ay kaba tagaan kolli macmar oo kale taa waa laga soo naqliyey qolooyin kalena cibaaradooda ahayd cilmigan waxaanu dalabnay wamaa lanaa fiihi kabiiru niya iyadoo niyo weyn iyo ikhlaas weyn iyo ujeedo taasoo kale aanay naguba jirin markii dambena cilmigii baa tan naguba xambaaray bal qolooyin khazaali bay hadalka u tiriyeen laakiin khazaal naaqil buu ahaa un walow waaqicuu lahaana kaba waramay oo isaga inay walaal ahayn markii abahood dhinto malaa cid lagulaba dardaarmay madrasad madaaristii kaba mid ahayd ay iska galeen calaqal si ay quudkeedan iyo raashinkeedan ay uga helaan dee markii dambena ay markii dee ay cilmigii ku jireen taasi ay wuxoodiyo dhamiba uu isbedelay oo ay garteenna dariiqii xaqa ahaa ee toosnaa iyo deeri wixii ama adduunya doon oo dhan meeshii qalbigooda ay kaba baxday taas isagoo kaba warramayuu soona naqliyay hadalkaa hore naqal buu ahaay laakiin bacd culamaa kolley kutubta waa ku arki doontaane iyagoo hadalka khazali u teeriye laakiin rag taabiciin atbaacu taabiciintii kaga mid ah macmar iyo taabiciintii mujaahid iyo waxyaaba hadalka laga soo naqliyiyo dee kuwa kaleba oo raggaa hore ah wa qaaluu waxaanay yidhaaheen dadkii ahlu xadiidka ahaa halkan aadaabta markay kaba hadlayeen kolleyna kutub dee aada u muhiim ah oo maanta madbuucoo raggii hore kutubtoodii ah bal kuwan dambe haddii aan daynabo iyadna waqtigan dambe waxoogaa dee lagaba qoray iyaguna madbuuca way jiraanay fiicantay kolley minkii daalibu cilmiga ahaa inuu aada ugu cinaayoodo oo markii hore bal soomaaliya oo kale horta dee intayna mandiqadeenna walow dee manhaj u qorani jirin haddana wax iska dee la iska soo gaadho la iskaba dhaxlo ayay ahayd oo xagga kutubta la aqrisanayo iyo kayfiyada loo aqrisanayo iyo ka la bilaabayo waxyaalahaas oo kale agteedna soomaaliya waxaa aada ugu mashhuur ahay ninku marka ugu horreeya daalibu cilmigii aqrisan jiray baa tacliimu mutacalim kitaab la yidhaha ilaa maantana iskaba madbacaysan oo xataa dee dadkan dambena marka la eego fiqaraadkiisa qaar aada looba ictimaadsado waa dee dadkii ugu horreeyey xagga xagga baldalabka iyo adaabtiisa iyo wax kaba qoray ayuu ahaa waana nin hore xaniifiyulmadhab ahaa oo waa la aqrisan jiray dee kolleyna waxyaalo badan oo aadaabtii iyo taasa walow in badan ay iyagu ku kala qaadan jireen dee suruugii iyo dayasho ay ku kala qaadanayeen taas baa jirtay kutub aada u waaweyn oo muhiim oo raggii waaweynaha kaabirtaa leeyihin oo maanta madbuucna way jirtay tahay kolley ninkii daalib cilmihaa bal inuu kuwaasna cinaayo u yeesho idilaac fiican u yeesho gees adabtoodii baad arkaysaa si waxaad iyagii laba nooshay siay u dhaqmi jireen culimadii hore iyo dee salafkii marka adaabtoodii jaanib kastaba laguu soo naqliyeed ogaato nin la noolo oo kale ayaad horta noqonaysaa kolkol kutubtaasi maaha kutub sucuubo leh adag loo sucuubadan dee tadriiskee kutubtan aan hayno oo kale ee fahamkeeda iyo tasawurkeedu waa kutub wada dhowo ruuxa mudco oo kale u noqonayso aanu ka xiise dhacahayn soo u wada oo kale oo aan wax sucuubo iyo shido lahayn oo kale dee akhlaaqdii iyo aadaabtii fiicnayd ee dadkii hore uu arkayo la noolaanayo isagiina ay dee markuu gato taas kolley uu ku dadaalayo inuu bal wuxuun kaga dayday haddaanu kagaba wada dayanoo kutubtaa kuwada ugu ahamsanna kitaabkan khadiib ee horena aan usoo aragnay aljaamic liakhlaaqi raawi wa adaab islaamic waa kitaab aada u qayima aada u muhiima oo kolka dee akhbaarta qaarkood jawaaniibta qaarkood dee nawaadir baa noqon wax dee qosol abaad ku arki karta oo culimadii ama dajarkoodii markii ay dadkii dalabad ahaa ay dee kolley ay ama dhaqankiiyo adabtii intay fiicnayd ilaalin waayeen kolley iyagana dalabkii cilmi umuura uu kuba xambaaray hadaladooda qaarkood iyo ficiladooda qaarkood laakiin waa kutub muhiimaysan waxaa kaluu leeyahy kitaabkale alfaqih walmutafaqih la yidhaah walow qaybo dee kolley qaybaha dambe jadal iyo waxyaale iyo dawaabidiisa iyo umuurahaasi ay jiraan laakiin haddana adabtu dee iyadna qayb bay kaamid tahay kitaabka ibnu cabdilbari ee jaamicu bayaan ilcilm isaguna waa kitaab muhiima oo kale oo kolley kitaabka isna ibnu jamaaci tadkiratu saamic walmutakalim waana kutubada madbuuco isaguna waa kitaab aada u qayima bal markaa dee adab limla walistimla isaguna madbuuco uu leeyahay samcaan isaguna waa kitaab adigu muhiima oo walow kutubta khadiib kolley iyo ibnu cabdilbari iyo de way ugu horreeyeen oo cumdadooda weyn ay tahay bal markaa kolley waxa weeye daalib cilmi marka waxyaala layaab luu arki bal deeta ugu ahamsani dadkii hore ee culimada ahaa iyo salafka marka suluugoodi iyo umuurahoodi iyo aragti jawaanib kasta jaanib kastabayna waa kutub waaweynbe maha waxyaalahan ishaaraadka eh ayaad garan kartaa si waxaad la noosho dee dhaqankoodiiyo waxoodii o dhan baa kuba muuqanaya marka waxay idhaaheen laa yambaqii ma habboona an yuxadida xadiidkii inuu kuba aqriyo bixadrati man shaksi xadradii huwa isagu awlaa mudan sinan xagda ahaa aw samaacan ama samacoo samaac ahaan oo sanad ahaan oo ruuxii dee isaga kaba mudnaa ee ka da-roonaa dee aqoonteedna leh isagii bal markaa ama xaggii sanadkiisnaba uu kaba caalisanaayo samaaca ugaba mudnaa marka uu joogo ee adabtoodii bay ahayde waxa roonayd awlaa bay kaba cabireen markalaakiin barhkoodna waa kuwa karaha xadeed gaadhsiiye inay fiicnayd inuu isaga dadka tuso uu idhaaha bal u taga oo bal markaa isagii bal aanu taxdiidkii laba iman bal kariha bacduhum barhkood waxay karheenba taasi waaba xadradii waa markay wada joogaan oo dee kan u daayo si adabtoodu ahayd iyo ixtiraamkood u ahaa barhkood waxay karaheen baa taxdiisa xadiid ay sheegaanba oo ama taxdiidkiiba xadiid uu aqriyo ayay u karaheen liman shaksi fil beledi beledka uu joogo uu ku sugan yahay axaqu minu ku kaga xaqle taasoo waa hadaladii ibnu maciin oo kale iyo ayaa wuxuu kaba cabiraya dee ruuxa waxa weeyaan beled cid ka mudani ay joogto dee waxa weeyaan xadiidku ama waxtaa kuba sheegaya waa nin doqonahun oo kale ama waalan markaasuu kaba cabiray waa aniguna haddii aan in xadatu fii baladin fiihi mithlu abi musirin abi musir oo dee markaa walow dee marka la eego heerku markii dambe gaadhay ibnu maciin aanu gaadhin ayuu lahaa dee fayajibu lilixyati an taxlaqa oo dee say ugu inid garhkoodiiya ay u dhowri jireene haddaan beled sidaasoo dee raggaasi intay joogaan anigu aan wax ka sheeg sheego garhkayga waxaaba laazim ah in la xeero ujeeddadu ihaano iyo taa lay ihaanaysto oo kale bal markaa taas bay odhan jireen walow dee haddii ruuxii loo baahdo cilmigiisa loogu baahdo arrintu dee waa khilaaful awlo un bay leeyihiine maaha dee karaha xaddeed aanay gaadhsiisnayn oo rasuulka ilaahay oo jiraba asxaabtiisa qaarkood dee iyagoon majliskiisa aanay ahayn ay fatwoon jireen ama ay wax sheegi jireen wayanbagii lahu waxa u habboon markaa ruuxaas kolleyna kutubtaas dee waad arki doontaa dee aadaabtaase khaasatan kuwooda roonroon dee amhiladii tadbiiqi ahayd ee waxyaalahan ay lahaayeen waxa u habboon an yadulla inuu tuso oo calayhi kaa isaga ka mudan ee kaga roon taas uu tuso allahuma haddaanu ninkaasi nin sanad intuu leeyahay un caaliya si ibnu daqiiqalcidila laakiin aqoon kale aanu lahayn oo dhici karto de haddii khalal riwaayadiisa ku sugantayba inaanu iskaba garanoo kaan lagu hanuunin ahayn an yadulla calayhi wayurshida ilayhi dadkana uu ku tusu idhaa bal markaa fa ina addiina annasiixa diinku waaba nasiixo oo tana nasiixadii ayay kaba mid tahay qaaluu waxaa kaloo yidhaaheen laa yenbagii bal kolley waxaan filay dabcadii shaakir bay tani dhacday imooyin nusqooyinkii uu ka soo madbaciyey inay dhacday walow dee malaha isaga kolley isaguna sheekh kale oo masri ahaayo laakiin markii dambe xaramkaba imaam kaba noqday ama halkaa sheekh kaba noqdo lasoo diray in nusqadii ugu horreeyey uu madbaciye laga yaabaa inay taas uu tabacba isagu u ahaa marka cibaaradan baa dhacday laakiin waana nusqooyinka qaarkood baa suurtagala inay kuba sugantahay dee dabacaadkan kale aan qolooyin kale ayaa wax ka yar qabteen ee laga madbaceeyeyna cibaaradii unbaa inta badan dabcadaa ku sugnayd unbaaba kuba sugan walow dabcada min cali xalabi dabcadiisaas oo kolley dee tacliiq yaroo uu albaani leeyina ay la socoto tacliiq albaani cibaarada ayunbuu qabtay malaa nusqadiisa taasoo nusqada shaakirunbaa asal u ahaa laakiin isagu si waxay nusqooyinkii farta ahaaye uu helay aanay kuwaba sugnayn buu kaba dhigayey oo markaa kolleyna laadani sawaab ma aha oo dee hadalkoodii wuxuu ahaa ruuxii aqoontaa yeeshay inuu majlis imleh waa halkay imlaa kaga hadlayeene uu qabto taas baa adiga arrintoodu ahayd ee ma aha layanbaqidu macno kale ayay si rogaysaan meeshaba jirine xataa in asacyu lxasiis oo kale kitaabkan la yidhahdo dee waa sharax kale oo kitaabku leeyahay walow inta hore uu dheereeyo marka dambe ay iskaba yaraato oo markii hore waana duruus dee uu kaba dhigaya jaamicatulimaan ninkii lahaayo uu ururiyey markaas iyadna cibaaradan matigu dhacday tacliiq haba lahaadee calaa kulli xaalin nusqooyinkaas haataa cali xalabiba kuwama sugne laadan iyada waa calaamadineystaan unoo kolley markaa ma jirto oo dee meeshii ma aha maqsuudkiiba wax kale isu rogi qaaludeeta waxay yidhaaheen culimmadu yambaqii wey waxa habboon oo caqdu majlisi taxdiisi macnaha majlis taxdiis ee kolley taxdiiskii caamkaa loogama jeede sida halka kaleba kaba cabiran markaa culumuulxadiis iyo kutubtii kale waa majlisulimlaa yeedhin majliskeed inuu qabto taas baa roon oo kolley waa tii aynu soo maray samaaca min lafdi sheekh inuu yahay aclaa suwari ataxamul welibana samaacana waxa uu sii heer sarreeyey marka yeedhin sheekuu yeedhinayo ay tahay oo waa wuxuu dee muddo soo diyaariyey oo xadiidkan sanadkii iyo matnigiiba waa wada yeedhinaya sheekhiisuu ka bilaabayaa ilaa nihaayadii sanadka lafdigiina waa sheegaya markaa dabadeed ayay kuba dari jireen haddii dee kutubta kale xadiidkani hal kitaabku kagaba sugan yahay iyo sanadkiisan iyo bal sanadadaa kale kitaabka ama sheekhada asalka ahaa ay kuba wariyeen muqaaranayn oo xagga muwaafaqadii iyo abdaalka iyo waxay noo dambeeyaan macaaligii iyo caaliga inooguba iman doonayo umuurahaasay raacin jireen oo bal markaa taasoo bal majaalistaasaa jirto dee waqtiyadii hore jirtay berigii dambe se inqiraaday xagga hoosena ibnu shaakir oo si fiican uba yar dhigayo bal taasoo markuu kaba hadlayo waayo intan oo dhan buu iswada raacinayaayo markaasuu umuurahan yar sharxaya iyo waxyaala aanu sheekhu ishaarinba way halkan kuba sheegi jireen buu isagu soo dhiganayaa bal taas bay ahayd oo majlis imla haya la yeelo dee kolley waa wax inqiraado mala dee kolley markii hore ibnu salax dabadii waa joogsadayba haddana ciraaqi baa bilaabay qarni dabadii oo isaguna majaalis xoogayo oo inta badan kitaabkan mustadraga xaakim buu axaadiistiisa korka ka yeedhinaya isagoo sanadkiisa kaxaynaya o dee bal wixii uu odhanayayna odhanaya laakiin malaa wax yar baa lagaba hayaa taas ayuu waday haddana inankiisii abuzurca adigu xaafinu xajar baana waqtiyada u badnaayo ilaa kun majlisin ka badan ayuu yeedhiyo kutub shahiir ah wala waqti dheer ay qaadanaysay oo dee toddobaadkii maalin keliya la ysaga imanaya maalintaasi majlis bay noqon un dee kolley markaasi majlis lana qorayo oo dadka ay qoranayaan oo iminka kitaabkan mukhtasarka ibnu xaajibna sidaasuu ku takhriijiyey oo uu ku dhameeyeyba oo waa la madbaceeyey kitaabkan adkaaree nawowina iyadoo maalin hulaasa uuna uu qabanayo dee dhowr iyo toban sanood ay qaataan oo haddana ilaa lix boqol oo majlis buu gaadhsiiyey intii adigu saddex boqol meelaha waa la hayaa iminka saddex mujalad adigu lagu madbaceeyey markii hore laba mujalad bay ahayd adigu majaalis kale lagu daro imaka waa saddex buu ku madbaceysan yahay nataa'ijul afkaar la yidhaha in badanna shaarixa adkaarku uu ictimaadsaduu sooba naqliyo isagu mooye inuu majaalis intaa ka badan ba haye ee xadiid kasta markuu qabanayo wuu soo naqliyaa kolley markaa xadiidkiibuu sanadkiisii dhigan hadalka nawi hadday wax kuba sugnaayeen iyo casigiisuu sheegi muwaafaqayo wixii abdaal iyo musaawaat iyo waxaas buu sheegi umuuro saasoo kolley waa kitaab dee kutub kalena way jireen adugu markii dambe suyuudi baa waxoogaa waday adugu beryihii dambena way iskaba joogsatay haddaba in majlis caynkaasa inuu qabto walyakun ha noqdo almusmicu ka dadka wax maqashiinaya oo muxadidkii calaa akmali lhay-aati hay-aadta ugu kaamilsan ha kuba sugnaado ujeedadu markaa dersiga ama majliska xadiidka ee waa cilmiga weyneyntiisii bay kaba mid tahay ee hay-adta ugu taamsan kamaa kaana maalikun raximah allahu tacaala sidii maalik yeeli jiray allah u naxariiste oo idaa xadara markuu yimaado majlis ataxdiidi taxdiidka majliskiisa u doonaya inuu yimaado tawada-a uu weysaysan jiray wa rubama ibtasala inuu maydhaaba awqaadda qaarkeeda u soo maydho un majliskan baaba dhacaysay wa tadayaba wax udgoonna waa soo marsan jiray walabisa axsana hiyaabi dharkiisa kuwa ugu fiicanna uu soo xidhan jiray wa calaahul waqaaru walhayba si fiican oo tamakun lana siduu inoo soo socdo u fadhiisan jiray oo markaa waqaar iyo haybo iyo deganaan baa kor noqon jiray oo dee cid bal markaa taasi ay keenaysay xataa dee waxa weeye bal haybadii dadku ay kaba haybaysanayeen waqaarkii dee taasna waa tii ilaahayba siiyon sii bal markaas inaanba dee celin hada lagu celiyo jawaab iyo waxyaalaha dadkii majliskuu noqdo kaanamaa calaa ru-uusihim udayr cilmigaa la qabanayo uun mooye wax kaloo lagu jeedaaba aanay jirin watamakana waanu makansanayay fii juluusiya bacnaa fadhigiisii si fiican oo tarabuciyabaabu u fadhiisanayey wazabara uu zajrin jiray oo waa u diidi jiray man yarfacu sawtahu ka majliska dhawaaqiisa sare ugu qaada oo wuxuu aqrihi jiray u odhan jiray ilaahay wuxuu ihi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti nnabiy faman rafaca sawtahu cinda xadiidihi fakaanamaa rafaca sawtahu fowqa sawtih bal waaye haddaba ilaahay saasuu yidhi markaa xadiidkiisii oo la aqriayo ninka dhawaaqiisa sare u qaada wuxuunbaa uu la mid yahay iyadoo rasuulkii ilaahay markii uu noolaa isagoo dhawaaqiisii dee kaba sarraysiiya dhawaaqii rasuulka taasunbaabay tan iyo laba midko waa xadiidkiisii waa hadalkiisii taasuu odhan jiray oo majliskiisaoo dee bal taasay ahayd oo waa xurmayn taasi iyo weyneyn cilmigii wayanbaqii waxaana haboon iftitaaxu daalika macnaa majliska taxdiidka ama majliska imla in lagu furfurto biqira'ati shayin shay aqrintii min alqur'aani qur-aanka kaba mid ah tabarukan barakaysiya watayamunan bitilaawati aqrintiisan la barakaysanayo oo yaanu dee bal calaaqaba dersigan lalahaaninbe uma bacdahu tilaawadaa dabadeed ama qur-aanka la aqriyay dabadii waxaa ahaanaya ataxmiid alxasanu taamo amaan iyo xamdi ilaahay looguba xamdiyayo aan iyo dhan oo taamoo dee waa ablaqa siyaq ilaahay looguba xamdiyayo iyo wasalaatu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahayna salli laguma saliyo walyakun ha ahaada alqaari'u ninka aqri'aya xadiidka bal haddaan sheeksiba ahayn dee ruuxu kuba dul aqri'aya ka kolleyba qaari'u xasana sawti oo inta badan dee qaari aasaa jiray ah ku sawdkiisu fiican yahay ha noqdo jayid aladaa'i gudashadiisu alfaada iyo cibaaraadki waxa uu gudanayana ay fiican tahay fasiix alcibaarati cibaaradiisuna ay fasiix tahay oo laxn iyo waxyaalaha aanay lahayn wa kulamaa mara mar kastoo uu soo maro ama uu maro ninkaa qaarigii bidikri nebiyi rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dikrigii qaala wuxuu odhan sala allahu calayhi wasalam oo taa rasuulka ilaahay buu kuba salleeyaayo waa khayr weyn oo cilmigan kuba jira oo dee ruuxii haddii aanu caado kaba dhigan ama laftisaasa unuu carabka marinayo ay niyadiisu tahay markuu kelimadani soo martayba dee amarkii lagu amray in nebiga aada kuba sallido gudashadeed iyo ku camalfalkeeda oo salli uu markaa inshaynayo ama xaggiisa markaa uu rasuulka ilaahay kaga salliya ay noqoto waa ajri weynba oo dee taasi aada iyo aad u weyn oo dee culimmaduna kolley ayba qasi jireen oo haddaba ay kuba rajayn jireen intaan dee cilmiga kaleba layslaba gaadhin salligan rasuulkee badan ee kusoo noqnoqonaysa ee wax saxiifadoodana ugu qoran ay kuna mutaan dee in ilaahay subxaana watacaala salligiisna uu kuba salliyo haddaba haba yidhaaho kulamaa mara bidikri nebiy qaala wuxuu odhan sala allahu caleyh wasalam kolley ina nusqooyinka qaarkood halkan kulamaa mara bidikri nebiyi sala allahu caleyhi wasalam markaa bidikri nebiy sallaa calayhi wasalam oo iyadoo qaaladu aanay oola marka haddii la yidhaaho qaalada meesha laga saaro allahna way kaba baxaysaayo dee ruuxii bay noqon oo wakulamaa markastoo mara uu maro ruuxan qaariga iyo bidikri nebi yaanu mar keliya ku kaaftoomin rasuulka hadalqaadkii sallaa calayhi wasalama uu ku salliyayo waanu salaamaya oo dee hadalkan buu odhan qaala alkhadiibu khadiib baa wuxuu yihi wayarfacu sawtahu bidaalik sawtkiisana weliba saru ugu qaadayaayo oo dee walow marka horeba qira ahdo waa ku jire tan waaba saru ugu sii yar qaadaya waidaa mara bisaxaabiyin saxaabi hadduu soo marana waa ninkii qaariga ahaa adabtiisii taradaa canhu waa ninkii kolley muxadidka ama qaarigaha dee wuxuu odhan radia allahu canhu waxasuna ama xasan labada waxa fiicanna an yusniya inuu ammaano calaa shaykhihi sheekhiisa uu ammaano waa ujeedada markan uu warinayo dee ninkii sanadkiisa wax kuba warinaye dee qaala matalan xadahanaa fulaan lahaa sheekhiisa markaa uu bilaabayo oo maalintii dhaweyd halkii aynu soo marnay ahayd ruuxu haddii aanu nasabka sheekha marka hore riwaayadii aanay kuba dhammayn isagu ma dhammaynayo inuu faasil la yimaado sa yacni iyo huwaye mooye taasi waa man bacda sheekh ama sheekhaaga dee waa tasarufkaa taasi inay cibaaro aada maqashay maaha cibaaro riwaayadii ku jirta maaha waa adiga cibaaradaadii oo markaas see doontaa iyada ayaad u taam yeelaysaa haddaba inuu ammaano kamaa kaana cadaawan yaquulu wuxuu odhan jiray xadaanii alxabru lbaxru bnu cabaasin taasuu odhan jiray wa kaana wakiicun wakiicna waxaa yaquulu mid yidhaaha xadaanii sufyaanu athawriyu amiiru lmu'miniina fi lxadiid taas buu odhan jiray oo bal markaas deero kalena amiirulmu'miniin waa lagu sifeeyo sufyaan ciddii martabadaas gaadhay ayaabu kaa mid ahay wayanbagii waxaa habboon an laa yadkura inaanu sheegin axadan axad bilaqabi naanays yakrahu uu nacayo faamaa laqabun amse laakiin naanays yatamayazu bihi uu dadka kaga soocmayo waxa loogu sheegayaana tacriif ay tahay waa lagu garanayaaba haddaan lagu sheegin waxaa dhici karta dadkii kale inuu kuba darsamo kuyey laba garan waayo falaa ba'sa wax ba'si oo ku sugan ima jirto horta ruuxu hadduu laqab ka nacayo marka hore in loo bixiyo taasi ma bannaana markaan tacriif loogu baahanna kol hadduu nacayo in lagu sheegaa ma bannaana laakiin bal laqabkii taasi talqiibkii hore markaan soo dhaafno ruuxii laqabkii waa u baxay waana isagii lagu garanayaayoo dadkii kalead kaga soo sacaysaa taciir looma laha oo adigu ceebayn ugama jeedid ee waxa weeye waa dee tamiis baa looga jeedaa iyo tacriif markaa waa banaanyo sida dee ruqundar oo kale iyo acmash oo kale oo isagu wasfi ahaa oo kale iyo waa tan kutubtii ay nooguba sugan yihin dee dad hooyadood loo nisbeeyo on weliba markaa jeclayn in loo nisbeeyo ibnu culaye oo kale iyo dee markii dambe tacriif wixii ah iyada wuxuu leeyahay tamiis looga jeedo taasi ma banaano walow dee dadkii wariciinta barhkood ayagkuwaa iskaba ilaalin jireen sida ibnu culaye oo kale dee shaafici oo kale radia allahu tacaala canhu ardaahu ayaa wuxuu kaba cabiri jiray xadahanaa ismaaciil aladi yuqaalu lahu ibnu culaya si aanu isagu odhan ibnu culayo ay dadku idhaahaan ina culaya iyo ayuu kaba cabiri jiray waa dee dhowrid oo kale almuhim wixii tamiis looga jeedo taasi aan wax kale ahayn tacyiir ahayn waa bannaan yahay laakiin waana markaa dee tamiiska loogu baahan yahay annawcu athaamin waalcishruun kolley eegtana ayna shaakir kalaamkiisa iyo waxyaalaha dee waxaan filayaana wax saas oo meelo qaarkood way yar jiraan cibaaraad mala yar tasxiixu yar baahnaaye se ninkii daalibkaa ee nebiha waxaan filayaa meelo qaarkood saa waxa weeye naanay kaba yar qalsoonayn oo aniga horta dabcadayda meel ilaa ay ka dhacday waa jira oo dhexaade imaka waayo hore waxaa laga yahay markuu ka hadlayo muxadisiintu alqaabahan ay culimada ku idlaaqaan oo amiiruulmu'miniin ay ugu sarrayso markaasuu yihi amiiruulmu'miniin markuu ka hadlayo anigu waa dabcada ay taaleen wahada laqabun lam yadfar bihi alafdaadu de waxaana sawaabku y lam yadfar bihi ila alafdaadu annawaadir waa midhab aada u yaryar oo u yar uun mooyaane oo naadir ahaa ayuun baaba laqabkaa ee culimada ay kuba idlaaqaan waa halkaas oo kale meel ka horeysa uu kalaam suyuudi kaba waramayay xagga imla iyo baltasalsulkiisa khaasatan waqtigan dambe dee bergaa hore maaha bergaa hore waa badnaaye ayaa suyuudi marka kaba soo naqliya aniga waxay dhacay faftataxa awala sanati tamaaniya wasabciin walow cibaaro cibaaro suyuudi ay too suyuudi isaga iskaba hadlaya waana hadalkiisii tadriibe sawaabkuna uu yahay faftataxtuhu taas sawaabku uu yahay oo kale bal wax saasa ma arkay iyo meel mizi markuu xaafid kaba soo naqlinaya ana ii dhacday an takuna اrijaalu اladii yacrifhum dee sababkuna kole waxay la tahay ruux nebiha kama qarsoone wa an takuna اrijaalu اladiina in arijaal iyo aladiina imaka waa ismu usuulkan arijaal buu yaalaan bal calaa kuli xaal waa muuro yaroo aada u sahlan oo iska muuqda annawcu الthaamin wاlcishruun noocii sideed iyo labaatanaad aadaabu dimi dalbaya ama xadiidha dalbaya tafsiirha dalbaya fiqha dalbaya caqiidaha dalbaya adigu cilmi dalbayaba aadaabu taallo weeye ynbagii lahu waxa u haboon bal yajibu calayhi waxa waajib ku ah ikhlaasu niyati lilahi caza wajal inuu niyada ilaahay u khaalis yeelo fiima yuxaawilu waxaanu isku dayayo doonayo dalbayo min dalika cilmigan kaba mid ah walaa yakun inaanu noqon qasdu ujeedadiisu caradan min addunya dheef adduunyo aanu noqon ama magac ha noqoto dheefta adduunye iyo jah ama adduunyo kale haba noqoto ama mansib haba noqoto faqad dakarnaa waxaan sheegnay fi lmuhimaati waa kitaab markaas sanbaana meel dambana imaka oo intan dee dhowr sadar inaga xigtana cibaaradan baa dhacday kolley malaa dabacaadkan haye oo dhowr aan yar eegana waxa weeye dee saa alfaadaha un bal u yar hubsano tan imakaanka iyo mid kale oo ina laba ka adigu waxaa la arkaa dee afar nusqo ayaan dee hayaayo ama markaa mid kale lagu sii daraba dee shan baaba iska noqon laakiin taa qaaliban uma laabmo oo combyuter ah waa mid ku jirta laakiin afar oo waxa weeyaan taas intooda badan dee waxaa dhacay muhimaade laakiin kitaabkan cali xalabi dabcadiisa ayaa almuqadimaad baa dhacay halkan iyo halka dambeba waxaanu sheegay dee inay nusqooyinkii uu kaba mabdacayn ee fartahayd mid ahaan muhimaad kuba sugnayd kolleyta kale oo asalka kaba dhigtayna muqadimaad baa ku sugan horena waxaynu usoo aragnay kitaabka isagoo waxaan filayaa laba gooro horey aan sooba aragnay inuu ibnu kathiir sheegay kitaab uu leeyaho muqadimaad oo mursalkii baan kusoo maruu lahaa masaladan waan kaga hadlay ama waan ku bastiyey kitaabkaas horena waxaan usoo niri kitaabka maanta lamaba hayo dee qolooyina arkaysa bal maalan kitaabkiisan uu ku leeyahay tuxfatu daalib ee ibnu kathiir leeyahay takhriijka ibnu xaajib oo kale ninkii adigu madbiceeyo kale markuu kutubtiisa kaba hadlayo wuxuu kaba dhigay kitaab waxa weeye usuula inuu yahay waa dee isagoo kutubta usuulkay kuba dareen in kalena waan arko duruus kule kitaabkan oo isaguna kitaab usuula kaba dhigayo isagu mucaasira waxaan moodaa markuu umuurahan dee uu soo yar celcelinaya si wuxuu kitaab musalaxa yahayna waaba dee la odhan karia calaa kulli xaalna waa kitaab aan lahayno bal waxaaba markaa daahira sida cali xalabi dabcadiisa almuqadimaadna waa kitaab horeynu soo mareen haddaba waxaan kitaabkaa ku sheegnay azajra shadiida waa zajrinta adag iyo watahdiida tahdiidka alaakiida adag calaa dalik waa calaa cadam ilikhlaas un weeye iyadoo ruuxa caradkiisu ama qasadkiisu uu noqdo carad min addunya oo de waatii nusuus kolley aan garanayno waxa weeyaan qaybo kaba mida oo badan ay kuba timi taadigniinteeda iyo waciidka usoo arooriya ruuxa cilmi waxyaalaha mima yubtagaa bihi wajullaahi u barta inuu ku gaadho un carad min addunya aanu jannadaba urinayn iskabadaa inuu gale eh taas xadiidna uu kuba yimi axaadiid kale walibaadir haddana ha u degdega ruuxii daalibka ahaa ilaa samaaci alcaali ka sareeya maqalkii fii baladi oo waqtigii riwaayad iyo wax ku dhawaayo oo kale iyo dee intii silsiladan isnaadka aad ba ay u jirtay ama aad ba loogu cinaayoonayee macnaa beledkaa uu joogo horta sheekhyadiisaa jooga kuwooda ugu mudan xagga sanad caalinimadii iyo aqoon horta kaa ha ku bilaabo oo ha u horreysiyo ha u degdego waa alcaali fii baladim faida stabcaba dalika markuu cilmigii beledkiisa uu ka helayay uu dhammaysto oo dee culimadii adoo beledkaagii cilmi ka helaya haddaad beled kale u baxdood u rixlaysoo kale waxaad beledkaagii ku helay tacabnaad siyaasata allahuma haddaan ruuxu faraago u jeedin iyo tafaruqaan halkan ugu suurtogelayn ama waxyaalo kale oo dheeraad ay leedahay dee kolley taasi waa wax qeyb idaacata waqti waa kuga sugan yihin bal markaa horta waxay leeyihin cilmigii beledkiisa istiicaab ha ku sameeyo kaa markuu dhammaystay intaqala wuxuu u guuri ilaa aqrab bilaadi ilayhi bilaadta ugu dhow aw ilaa calaa maa yuujadu min albuldaan amase bilaada kale waxaa laga helaya kuwa ugu sanadada ugu caalisan iyo wawa rixla arinkaas dee markaad beledkaaga wixii sii dhammaysato bilaadii kale aad qabanaysana waa rixladii dee aadna culimadu ay ugu cinaayoodeen badsadeenna kitaab aada qayimana waxa kuba leh oo madbuuca ma weyne akhbaar aada u shayiqo kuxiise gelisana aad ku arkay khadiib kitaabkiisa arixla waana madbuuc waqad dakarnaa waxaan sheegnay bu ihi fi lmuhimaati waa halkan iyo aan lahaa kale waa halkan oo dee muqadimaadna kitaabkaa kala dhacday daahirna ah waayo horeynu magaca usoo aragnay mashruuciyata dalik arinkaas ama rixladu inay mashruuc tahay oo bukhaariba kitaabu cilmi xadiidaynu dee khaasatan markii laba goor mar baan aragnay markiisa hore laba goor uu celiyo waa xadiidkii nebi muuse iyo khadri qisadoodii oo kale ayaa baaburixla oo ayuu cunwaan u dhigtaa rixlada cilmiga loo baxayo de waa kaa muuseba waa baxay oo wuxuu u baxay khadir isagoo cilmi aad kasoo kororsatid lahaa qaala ibraahim ibnu adham wuxu uhi raximah llahu tacaala ina allaha ilaahay la yadfacu waa daafacaya albalaa belada can hadihi lummati ummadan birixlati asxaabi lxadiid dadka dee dhibto badan xadiidkiisa ay u ururiyaan rasuulka dadka ugu soo sahlaan ugu soo jamciyaan soconaye beled kastaba u gelaya kuwa rixladoodii ayaaba ilaahay dadka ugu naxariisanaya balaayada kaga daafacaya ibraahim bn adham baa yidhi oo ninkii waxaweyn qarnigii labaad dee marka la eego min akbari zuhaad fii qarni ahaaba ama dee marka la eego calaa mustawa alcaalam alislaami alaa waqtigiisii ninkii ugu zuhdi sareeyey ahaaba ibraahim bn adham kolley tarjamo fiican siyar iyo bidaaya nihaaya kutubtaas dee kuwa la iskabadaa kutubtan kale iyagu bal markaa dadkaa zuhaada iyo amtaashooda tarjamaysee bal ibraahim bn adham baa taas ba yidhi suyuudinho kuba tiriyo risaalo uu leeyahay oo de shay waxyaalihii dee qiyaaska jebiyey oo kale ama rikoorka jebiyey uu wax kastaba ka dhiga xifdi camal cibaado zuhdi oo kale ayuu kaba dhiga muntaha zuhdi libni adham buu kaba cabiray zuhdi halku ku dhammaaday waa in adham qaalo waxay dhahan wayanbagii lahu waxaa aboon an yastacmila inuu isticmaalo maa yumkinu waxa u suurto gelaya min fadaa'il acmaal acmaasha fadaaisheeda alwaaridati fi laxaadiid axaadiida kusoo artay haddaan dee aada aanay u daciif noqon waxyaalaha fadaa'il acmaal siu bal mar kale ina haba noqoto ehelkeeda ugaba mid noqdo inuu ruuxu ku camal falo adkaartan ha noqoto umuura wixii dee daciifa ama dacfigiisu adagii uu iska dayn wixii bal sugnaadaa ama dee waxa weeyaan u suubado xujiyo iyo in laguba camal falo ama uba suubado saalix lictibaara inuu ku camal falo ee fadaa'il ah si uu bal ehelkeeda ugaba noqdo bal dariiqadaasna waa waxyaalaha lagu dabdiyo lagu sugo sheekhan abusheekh ay yidhaahaan oo horena aan usoo aragnay dikrigiisoo kale cabdullaahi ibni moxamed ibni jacfar ibni xayaan alasbihani kitaab weyn oo uu leeyaho thawaab lacmaal oo malaa dhowr mujalada ah mashan mujalada ayaa waxaa laga soo naqliyaa dee fadaaisha acmaasha ah xadiidna inaanan dhigin kitaabkaas ilaan ku camal falayba waa intaasoo dee waxaa mujaladaadkaa gaadhay oo inta badan acmaasha thawaabkeeda uu kaga hadlayu leeyahy mid kasta aan kuba camal falay marka wuxu uhi kaana bishr bn alxari alxaafi wuxuu ahaa isaguna waa nin min akbar zuhaad fii waqtiha ahaa imaam axmed iyana dabaqadiisii weeye iyo dee dabaqadaas ayuu bal markaas raggaasuu laba sina waana nin zuhdi isagu iyo taqwo iyo warac marka la eegayo xalaal miirad kuba shuhroobay oo dee ku sifoobay taasoo kolley tarjamo weyn siyar calaami nubaala iyo bidaaye iyo waa dee adigu ayaa ku leeyahay tarjamo weyn oo dee aad arki kartaan una laami kartaan waana dee waa dadkii adigu bal zuhaadii ummadda iyo aclaamtoodii xagga iyo dadkii waraca aada iyo aad u badan kuwa shuuroobay maalin baa imaam axmed ay u timi haweeney oo waxay weydiisay kolkol anagoo aqaladaya dushooda iskaba fadhinoo wax iska soo hanayna ayaa nimankan xaraska ah daahiriyadii oo koley bal markaa malaa kuwii dee ina daahir qolooyin laga yaaba khuraasaaneed markaa kaba talinayay ee kuwoodii ama xaraska mashaacil ama laambado waaweyn ay siteen oo shamacyo waaweyn ama laambado dee kolley laambadii ay waktigaa u suurtagelayeen ayaa iftiinkoodu intuu nagu dhacaan iftiinkaa wax ku soo hadna waana nimankaa iftiinkoodii ka waran bay tidhi waa uu la yaabay tu yihi maxaad ahaydaa eeweyna yahayoo waxay ku tidhi ana ukhtu bishri alxaari ana ukhtu bishri alxaafi bay tidhi oo markuu taa yidhi ayuu ilmeeyey uu yidhi min beytikum kharaja alwaracu saadiq aqalkiinu waracii dhabta ahaa kaba sabxo dee dadka qaar dee aan marka hore mukhallidiina hadday waxyaala aan warac dee waracaa daqiiqa ay laba yimaadaan waa wax laguba inkiro si isaguba yeeli jiray e laakiin wuxuu arkay warac saadiqa inuu yahay xalaal miiradood markaasuu ugu fadwoodayba haddana waxbaha kusoo hanina baltaas bal kaana bishar oo kolley waa waqti waa waxaynan dee inagu her aynan ma laga yaaba tasawur ahayn be kaana bishr bnu xarit alxafi yaquulu ya asxaab alxadiid xadiidka asxaabtoodiiow aduu guta sakaata alxadiidi xadiidka sakadiisa bixiya oo maxay min kulli miatay xadiidin khamsata axaadiid ee bal labadii boqol ee xadiidba shan kaga camalfala ee camalfalkii wuxuu hadduu wax waajiba yahay iyada ruuxna laguma cudurdaarayo maaha in sake laga bixiyo dhammaan in lagu wada camal falo weeye waxaan camalfalkiisu hadduu wax laga tegayo xun yahayna ruuxna ka tegi laguma cudurdaaraya oo waxyaalihii bal fadaa'il acmaal iyo umuuraha ahaa ee ruuxa awqaada qaarkeed hadduu ka taga wax lawma ajri ku dhaafay mooye aanay ugaba iman ahayn buu leeyahay war bal isku daya oo ee ragga qaarkoodna kumayaal iyo kumayaal xadiis bay urursadeenay wadeene bal labadii boqolba shan kaba bixiya ujeedadu taasi waxay keeniba in ehelkiisana aada camalkan kaba mid noqoto bal waa waxa xifdiga dham dhib u dhib yaraynayo bal markaa waqaala camru bnu qaysin ilmulaayi weli fiqrada horu wadaaye idaa balaqaka shayun shay hadduu kusoo gaadho min alkhayri khayr ah facmal bihi ku camal falo oo wixii khayree kusoo gaadheed maqashee macnaa ahar kugu soo gaadhay khaasatan hadduu wuxuu dee sugan yahay ama ku dhowiyo wax dee adigu u suubado in lagu dhaqmo weeye haddaan u suuban taa laa karaamata lahu oo lagu camal fali maayo ee facmal bihi ku camal falo walow maratan takun min ahli dikri baad aragtay fadli taas adigu wixii dee fadaa'il iyo umuurahaased aragtay haddii uu bal markaa wixii u suubada camal xataa dee ictibaar uu leeyahay daraaddeedii ama dee taasa uguma suubado dacfigii dhawaa haba noqoto dee bal marka la eego fadaa'il acmaal loguma laysaga ogolaanaya ama la tasaamuxayo in fadaa'il acmaal loogu camal falo iskaga camal fal buu leeyahy marka ehelkiisaad ka mid noqon qaala wakiicun wakiicna wuxuu yihi weliba kutubta qaarkood waxaa kuba sugnayd halkan si wuxuu naaqil ahay oo cid kaba soo naqlinaya ka horeyse idaa aradta haddii aada doontid xifda alxadiidi xadiidka inaad xifdido aada doontid facmal bihi ku camalfal dee waa saas waana run hadalo waxaan aad had iyo goor ku hayseed ku camalfalayso waad xafidaysaa oo waa umuuraha u dhib yaraynaya ruuxa xifdiga cilmiga ayaa camalfalkani kaba midto waxaanad weligaaba kuba camalfalin waad iska iloobi laakiin wixii aada hayseed ku camal falaysay waa sida wax aad aqoon aada yeelatay ama farsamo aad baratood gacanta ku hayso oo kale dee way kuu sugnaanoo maahir baad ku noqon haddii wixii intad baratay aada marna tadbiiqin weydana waad iska iloobaysaa oo kale tanna waa taas wey marka haddaad doonaysa xifdiga xadiidka ku camal fal qaali waxaa kaloo yidhaaheen walaa yudawil yaanu dheerayninoo cala shaykhi sheekha korkiisa fi samaaci maqalka uu wax kaba maqlayo iyo uu ku dul aqriayo xataa yudjirahu ilaa uu isagii ka xanaajiyo oo uu dee isagii ruuxii kaba xanaajiyo uu dajar iyo malal iyo inuu kaba daalo wixii uu kuba rida taa ayaanu laba imanin kolley marka waqtiyadeenan waxaa dhici karta waa waqti mucayan oo sheekhiba iskaba taxakumayo isagu taas oo kale walow dee adabtu haddana ay halkeeda ay leedahay iskaba joogto waqtiyadoodii hore dadka dalabadii way badnaayeen culimada waxaa dhici karta inaanay waqti lahaynba oo dee masjid gaar iyo meel ay ugu yimaadaan jirin taanay madaarisu samaysmin ee guryahoodii baa laga yaaba waqti aan munaasibayn kuba garaaci jireen kol kol iyagii baaba nin socoto u imanayo sheekhi oo samaaci buu bilaabayaa iyo ajzaa u wato oo laga yaaba inuu saacado dhan wado oo kale kol xaalo aanu dee sheekhi iskaba daalan ama aan munaasibayn bay uma soo geli jireen oo taasaa keentay dee culimada qaarkood inay iyo hadallo kutubta maanta inoogu dabdisan ay kaba soo fulaan oo dee tarjamada acmash baa ku arki kartaan shuc baa ku arki kartaan iyo qolooyin waa khaasatan yar malaha laga yaabaa soo adab dee kaba dhacayay dalabada ayaa kaba dhacayay oo iyaguna xirsi cala samaacun arrintoodu ahayd oo kolkol nin doonaya inuu kanif kalaba ay haddana doonaya inay halkaasi wax weydiiyaan ama ay taas oo kale si dee shucbiye kaba sheegayaan mansuur oo kale isagoo kaadi ufadhiyan oo taasuu yihi intuu xadiis u sheegay nooca uu ku dhaartayba inaan dib waxu aqrin kolkol axmash dhacaysay inuu xanaaqo oo uu yidhaaho bilba waxba idin aqriyo dadkii kaleeriyo oo kale iyo oo waxyaalo ka dhacaysa iyaga tan oo kolley akhbaar gees nawaadir kaba ah durfo kaba aya waxa dee kolkol aad yar dee dadkii adigu waa waxyaalaha kutubtaasna ku yar xiisa gelin karo ee umuuro badan baad ogaan kartaa ruuxana khuluqiisi baa soo baxaya sufyaan nucyeyne hadalla iyagana kama dhacayo dee umuuro saasaa jiray waana wax jira kutubtiina inoogu dabdisan barhkoodna ay dee albaabada markii dambe kaba xidhan jireen markii taasi ay dhacday haddaba ilaa ay taasi ka dhacayso yaanu taa laba imanin dajarkaas ee shakiisina dee inay ixtiraamkii iyo tabjiilkii baa u leeyahy oo tabjiilkiisna waa tabjiilkaa cilmiga un bal intifaaciisa ayaaba taa kuba xidhan qaala zuuriy zuuri wuxuu ihi idaa daala lmajlisu majlisku hadduu dheeraado kaana lishaydaani fiihi nasiibun shaydaanka nasiib baa ugu sugnaanaya walyufid hayrahu ruuxan daalimkii ha faa'iideeyo hayrkii oo min adalabati dadkii kale cilmiga dalbaye isaguna wixii uu maqleen oo faa'iide ah yaanu qarsan oanu odhan adiga tan ha lagaga baahdo aanu odhan ama tan la dheerow eh wixii uu faa'iidaysta dadkan kale asxaabtiisa iyadana ha u faa'iideeyo walaa yaktum yaanu qarinin shay-an shay min alcilmi cilmiga kaba mid a yaanu qarinin faqad jaa waxa yimi azajru can dalika zajrintaa layskaba zajriyo oo qarinta dee ruuxii isagoo la arko inaanu ehel u ahayn waxba laga qarin karaaba laakiin ruuxii daalibka ah ee ehelka ah taas hayaanu kaba qarin waayo zajrin adag ayaa taa kuba timo katmiga cilmiga iyo ruuxa in lijaam iyo xakamo naara laguma xakamaynayo dee ruuxaas ayaaba axaadiid kuba yimi bal muhimku waxa weeye wixii uu faa'iidaysto dadkan kale asxaabtiisa iyo zumaladiisana hau faa'iideeyo qaalo waxay dhahan walaa yastankif yaanu ka kibrin oo iska weyneyn an yaktuba inuu qoro canman huwa duunahu cid kaba hooseyso fi riwaayati xagga riwaayada oo ujeedadu isagu ka sanad caalisan yahay wax faa'iido agtooda kuba sugan inuu ka qorto taa yaanu kaba kibrin oo dee haalibanna kaa riwaayada uga hooseeya da-diibuu uga yar yahay wadiraayata aqoonta ruux kaba aqoon yar oo isagoo aqoon badan buu leeyahy laakiin ruuxani waa ka aqoon yaryahay wax dee meesha faa'iiduu ka helayaana waa jira kaa yaanu iska weyneynin oona odhan kan waxba kama qaadanayo faa'iidada halku ka helaba ha ka qaato qaala wakiicun wakiic baa wuxuu ihi laa yambulu nabiil ma noqonayo macnaa ruux muuqda ama imaam suu kaba cabira cabdiraxmaan ibni maadiba arajulu xataa yaktuba ilaa uu qoro caman huwa fowqahu nin ka sarreeya uu wax ka qorto waman huwa milahu mid qariinkiisa oo miligiia wax ka qorto waman huwa duunahu oo dee arrintiisa waxa weya waa daalib cilmi oo dhab ah cilmi aad korolsati buu leeya halkii uu faa'iide ka helaba waa ka qaadanaya ruuxani ha ka hooseeya halamid ahaada ilaa uu heerkaa gaadho ruuxu dee cilmigan imaam kumama noqdo ama nabiil iyo ruux meel sare ka gaadho kuma noqdo qaala ibnu salax ibnu salax wuxuu uhi walaysa bimuwafaqi nin dee si muwafaq maaha macnaa dariiqii toosnaa la waafajiyey man dayaca ruuxa dayacay shay-an shay min waqtihi waqtigiisa ka mida sheekhuna kolley umuuro badan buu ikhtisaarsadaa jira fil istigtaari badsasho min ashuyuukhi sheekhada la badsado limujaradi lkasrati kasrada uun waa sheekhya badni uun taa mujaradkeed iyo wasiitiya shuhrada iyo magaca ay leedahay taa daraaddeed isagoo doonaya oo macnaha waa maxay waa ruuxuu isagoo dee sheekhan uu tegaya sheekhan uu tegaya waxaa dhici karta jus keliya oon siaa uba weyneyn ama kitaab keliya ayuu labaatan sheekhya kaayuu ka maqlayaa ku dul aqriyaya ka ijaazaysanaya ujeedadna ay tahay uun sidee sheekhadiisu ay u bataan oo intaasoo boqoloo sheekh uu yeesho iyadoo aanu wixii kale ee diraaye aha markaas aanu dee u ihtimaamahaynba oo arrintiisa ay noqoto kitaab fulan intaasoo sheekh baan ka aqrisay intaas hebel intaasaan la kulmay intaasaan la kulma arrintu ay noqoto kaasi ruux muwafaqa ma aha kolley qolooyinkaasna kalley umuuro taa kuma tacalluqsan khaasatan markuu ka hadlaya dalabada xadiidka iyo xadiidka iyo qolooyinka culimada markuu guud ahaan ka wadahay qoloqolo ugaba hadlo taqiyudiin subki waa subki maaha sheekha weyne taqiyudiin waa waalidkiisa saaxib jamcu jawaamic kitaabkiisa muciidu nicam waa mubiidu daqab waa kitaab yar laakiin qayima marka la eega waxyaalo oo kolleyba su-aal la weydiiy marka arrintu ay ahayd un bal sadee nicmada loo ilaalinayo ama nicmo kaa tagtay waxa laguma soo celinayo dee taasi ay keentay un wadiifooyinkii jiray guud ahaan ama cilmi ha noqota ama wax kale mid kastaba xaqeeda inuu kaba hadlay waxay keenaysay bal qolooyinkan hadalla uu leeyahay oo halkan kale tadriiraawi iyo qoleyna ay sooba naqliyaan shaarixa halkana kuma sugan baan filaya inuu soo yar naqlinayay qaybo halkaa hore in ayaa jirto waana kitaab yaroo qayimaho eegan kartaan kolley isaguna waa muhim oo ka hadlaya de inuu odhanaya xasan ibnu carafo juskiisan toddobaatan sheekh ka maqal kan fulan kan fulan kan fulan iyadoo wax kaloo dee intaa u dhaafsan baani jirin kaasi muwafaq maaha buu leeyahy qaala wuxuu ihi ibnu salaax baa leh walaysa min dalika arrinkaasna ka mid maaha arrintan aan leenahay waxba yaanu isku shuqlin ruuxu sheekhya badan ee diraaye fahma isku shuqliyo qowlu abi xaatim araazi abi xaatim araazi qowlkiisi uu yihi idaa katabta faqamish haddii aad wax qorto oo aad wax qorayso ururso waxaad heshaba qamash waa dee waxa weeyaan ashyaada radiica iyo waxyaalaha shay kasta aljamcu shay min huna wa huna ayaaba la yidha xaggoosu idinkuba sharxaya waidaa xadita markaad xadiidka sheegaysaan fatish markaa iska baadhbaadho ujeedadu marka hore aad wax qorayso ee adigu bal adoon ehel iyo wax eegin wixii aad helayseen urursan kartaba wada ururso marka dambe laakiin xadiidkii aad sheegaysa kala shaandhe iyo ciddii dee riwaayo u helo riwaayadooda sheegka kalena iskaga tag taasi ka mid maaho taasi waa marka hore si aanay faa'iida kuu dhaafin wixii aad urursan kartay urursee ma dee ayay taasi ujeedadiisu ay ahaydba waxaa dhici karta sheekhan haddii aad dee ka qaadanayso bal horta sheekhan hubsoo iska baadho oo ehel mawyiinta haddaad kuma jirto inuu geeridiisi ama safarkiisi ama arrin kaleba riwaayadiisi kuu dhaafto horta ururso marka dambena kala baadhbaadho oo wixii riwaayo usuu bada un markaa aqri taas bay ujeedadiisa qaala bnu salaax wuxu uhi uma laa yabaqii uma haboona liaalib alxadiidi an yaktasira inuu ku gaabsado calaa mujaradi samaacihi maqalkiisa oo keliya wa katbi qoraalkiisa un oo de inuu waqtigiisaba ku lumiyo un dhegaysigan sanaaniid badan uu yeelanayo iyo qoraalka un min geyri fahmihi fahamkiisa la-aantii iyo duunkii iyo wamacrifatihi garashadiisa oo fayakuuna uu noqdo qad hadxaba nafsahu naftiisii mid daaliyey walam yadfur aan ku liibaani bidaa'irin cilmigu waa diraayada maaha ururkan badan bal xifdiga aada u sarreeya ma haddaani diraaye fahm laba socon naftiisii uu noqdo mid dhibay oo haddana wax daa'ira iyo wax faa'iida aan gaadhin bal markaa taas muxuu leeyahay waxaan uu qorayo ha barta macnihiisii naxwadii adigu wixii uga baahnaayo o dhan haba wada barto uma xasa ibnu salax halkan wuxuu ku booriyey waa kitaabkiisa sheekuna aad buu u ikhtisaarsanay tan calaa samaaci alkutub almufiida kutubta mufiidada waa bal darinka daalibkee xadiid dalbaya halkuu ku horeynaya waa taas buu kaba hadlayo marka kutubta mufiidada ah maqalkeeda uu maqlo oo min almasaaniidi wasanan wagayra horta dee saxiixayn haddana dee umuhaadka intii kale markaasaa deeto uu yidhaha musnadka imaam axmed iyo kuwan iyo weliba sunan albayhaqi oo dee kitaab isagu baabkiisa aada waxa weya ugu mudana marka la eego bal kutubta ha ku horreysiya aad waaweynee nafciga badan le taas bay ad xagga hoosena iyadoo dee kalaamka uu ku leeyahay shaakir baydin eegan doontaan oo kolley kutubtaas wala kutubta qaarkood aanay mutawafir bahayn wallah subxana wa tacala aclam raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidna wmowlaana maxamed nabiy ulmiyo wcala aalihi wasaxbi ajmaciin allahuma anfacna bima calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walaa tajcal fima calamtana wabalan calayna annowcu taasicu wاlcishruun macrifat lisnaadi alcaali wاnnaazil noocii sagaaliyo labaatanaad waa isnaadkii caaliga ahaa ee sarreeyey iyo kii isagu hoos u dhaadhacee naasilkaa garashadoodii ayuu markaa noocani u yaalaa ama uu yahay oo bal markaa isnaadkii ama adigu bal caaligiiyo naasilkiio wuxuu isnaad ugaba cabiray waxa weeyaan sifaadkan ama waa laba wasfiyo ku khaasa asaaniidoon mutuunta iyo waxyaalahaas aan calaada adigu bal mutuunta aan ahayn asaaniidda khaas ku ah bal markaa oo si aynu halkii marfuuci iyo mowquufki iyo maqduuci ugu soo aragnay inay sifaat matnigu leeyahay ay u yihiin ayay kuwani kuwaasoo kale muqaabilkeed weeye waa sifaat asaaniiddu ay leedahay ama lafdiga saxiix iyo xasan iyo daciif iyo sanad iyo matniba way ka dhexeeyaan balka haddaba garashadeedii ayuu meesheedii ama maxalkeedii yahay walamaa kaana alisnaadu isnaadku markuu ahaaday min khasaa'isi haadihi alummati ummaddan muxamediyada ah waxyaalaha u goonida ah markuu noqday ee uu ka mid ahaaday wadaalika waxaana weeye lamada jawaabteedu way noo dambeysaaye si uu khasaa'ista ummadda uga mid yahay ayay intan bayaan iyo idaax u tahay wadaalika kaasna waxa weeye ama siduu khasaa'ista ummaddan ama waxyaalaha u goonida ugaba mid yahaen ummadaha kala wadaagsan annahu shaniye laysa may ahaanin ummatun ummad min al umami ummadaha kaba mida yumkinuhaa mid uu suurtogelayo an tusnida inay tiiriso oo bacna iyadoo basanad u yeelayso oo ruuxba ruuxii uu ka maqlay uu sheegayo ay kaba wariso can nebiyiha nebigeedii isnaadan isnaad muttasilan xidhiidhay oo isagu bal markaa shaqsiba shaqsi u kale uu ka warinayay la garanayo cadaaladiisa la garan dabdigiisa la garan axwaashiisa ilaa laga gaadhayo rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal iyadna saasoo kale dee taasaa ummaddeenu ay leedahay laakiin ummad ummada ka midoo taasi ay u suurto gelaysaa ma jirto oo hayra haadihi alummati ummadan aan ahaynba saas buu adigu bal khasaa'ista ummadan ugaba mid yahoo dee bal nimankan ahlu kitaabka ahaayee dee markaas dee qoladii nasaare iyo qoladii iyadu bal markaa yahuudeedba rusushooda ama ambiyadoodii waxbay kasoo naqliyaan ee laakiin waxaa uma suurto gelayso sanad mutasila inay kusoo naqliyaanba taasi uma suurto gelayso oo maba laha markaasaa waa ummadeenna khasaa'isteeda iyadoo ruuxba ruuxii uu ka warinayay uu sheegayo kaasna la garanayo inaa la gaadho rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh haddaba xaalku markuu saa ahaaday oo isnaadkani walamaa kaana alisnaadu min khasaa'isi hadihi lumma ayaa falihaadaa arrinkaa daraaddeed oo aynu waxani ummadeenna fadiilo ay leedaho u gooniyo ay tahay dee fadiiladaasna in la dhowro oo la ilaaliyaana ay meesha taallo inima waxba ilaahay inagu khaas yeelo inagu gooni yeelo ummadii kale aanayna laba qabinbe arrinkaa daraaddeed buu kaana u noqday dalabu lisnaadi alcaali isnaadka caaligaa tiradiisu yar tahay bal markaa oo la dalbaa muraqaban fiihi ku laystarkiibiyo laysjeclaysiiyo laysku booriyo ayuu noqdayoo dee ka mudan markaa kii isagu naasilkaayee tiradiisu ay badnayd kamaa qaala alimaamu axmedu axmed ibnu xambal sidii uu yidhi alisnaadu alcaali isnaadka sarreeyaa sunnatun waa sunne caman salafa waa dadkii tegay inaga horreeyey salafkii ummadda ahaa waa dariiqo iyo sunno lagaba soo gaadhay ay ku dhaqmayeen raacayeen oo waxa weeyaanba dee waxa dhacaysayba iyagoo cilmigii maqlay oo xadiidku uu sideedii u soo gaadhay bal laftigiisii uu kuga soo gaadhay cid lagu kalsoonyina ay soo gaadhsiisay inay haddana rexlaynayeen si bal masterkii xadiidka iyo ciddii laga maqlee kale dadkan iyaga soo gaadhsiiya ay kaba maqleen ay ulaba kulmaan oo ay halkaa tiradii ay kuba sii yaraato oo dalaban lilculuwi iyagoo cilmigii haya oo xaakim oo kalena xadiidkan tajriidka kuba soo aragno xadiidkii dimaam ibnu thaclaba ayaaba u xujaystay tan iyo waxa weyan sanad caaliya dalabkii inay wax marquuba ay tahay wax madluuba ay tahay oo dee haddii saa la yidhaaho rasuulka ilaahay taqriirkiisii lagaba dhigo sunno laga dhigayo oo dee ninkaasi wuxuu leeyahay uu maqlay axaadiid rasuulka ilaahay waxaan uguba yimee uu weydiinayey ee uu markii dambe weydiiyey ciddii uu rasuulku usoo diray baa gaadhsiisay waa rasuulkii rasuulka ilaahay soo diray oo dee saxaabiba ah marka uu helay haddana wuxuu rasuulka uguba yimi si uu rasuulka ilaahay afkiisa ugaba qaado waaba sanad caaliya dalabkii taas baaba xaakim uba daliishadaa bal haddaba arrintaa daraaddeed buu sanadkan caaligaa uu nu noqday waxa weeye mid isagu la jeclaysto ama laysku booriyo layskuba adkeeyo dee kolle imanka halkan sanadkii caaliga ahaa iyo naasilkii iyo anwaacii aad walow uu markaa waxoogaa yar uu sheegi doono qaybiina ma dhammayn kolley wuxuu dhammayn waayeenu u wada dhigana hadal baabuu leeyahay aan arki doono oo bal markaa inta badanna umuurahaasi waa cusuurtii riwaayeed iyo intii ku dhoweyd iyo marka xadiid sanadkiisa lagu warinayo ayay arrintaa dalabteed iyo xiisaynteeda iyo aada in laysuguba bal markaa dee loo cinaayoodo loo qasta ay imanaysaye kolley sanadkan caaligiina waa sanadka bal mathalan haddii xadiidkii laba wariyo rasuulka ilaahay laba dariiq lagaga wariyo oo midna ay kala tiro yaryihiin midna bal mathalan ninkii soo saaray xadiidkan iyo rasuulka ilaahay afar baa u dhexeeya sanadka labaadna lix baabu gaadhayaa dee sanadkan tirada yar baa caaligiiyo ka kalena waa naasilsan umuuraha hore usoo aragnay waqiila liyaxya bni maciinin baa waxaa lagu yidhi fii maradi mowtihi waqtigii sakaraadkiisiiba ama xanuunkii uu ku dhiman doono maa tashtahi maxaad xiisaynaysaa ee waxaad doonaysao maanta aada jeceshahay inaad hesha muxuu yahay ma jiraa qaala wuxuu ihi beytun khaali wa isnaadun caali beytun aqal khaalin cidlo ah homadhan oo aan u gooni noqdo dee cilmiga iyo umuurahan iyo sida iyo wa isnaadun isnaad caalin sareeya oo isnaad sare tiradiisu ay yar tahay oo dee rijaashiisna ay nadiif yihiin oo kale iyo aqal khaali oo dee cilmigii wax iga jeediyaaba aanay jirin ama kaa dabdintiisa iyo xifdigiisa taas bay umniyadayda iyo waxaan maanta xiiseynaya ay tahay waa waqti uu dhiman doonaba taas buu yidhi ujeeddaduna waa bal ahamiyada uu agtooda ku lahaa sanadka caaliga iyo taasunbay cibaaradiisan ay inoo tilmaamaysaa khaasatan waqtigaa ruuxu wax kastaba iskaba iloobo ee uu xanuunsanayo waxa dee hamigeliyaaba ay tahay ama bal waxay khaatimadiisu noqon iyo waxaan kaba horeeya xaalkiisu wuxuu yiya umuuro kale inay umuurahan xiisaynteeduba waxaweyaan aanay qalbigiisa kuma sugnayn baana isaga haddana shahwadiisii xaggaa ama doonitaankiisi iyo rabitaankiisii xaggaasi aanay qalbigiisii kaba bixin bal markaa sanadka caaligii bal markaa muxuu leeyahay uun waa shay marquub ah oo aada loo jecel yahay oo mudan oo kii kale ka fadilan naasilka ahaa cillada tafdiilkaa keenaysaana way noo soo socotaa amaa xagga kale sanadka dalabkiisa la dalbaa dee waa kan ama caali ha noqdo ama naasile waa khasaa'ista ummadoo xaggaa inay ummaddan wixii u goonida ahaayee dadka kale aanay la wadaagsanhayn way ka siman yihiin caali iyo naasil oo waa labaduba sanadku ama caali ha noqdo ama naasila waa khasaaistii marka iyagii ay noqoto ayaa kii caaliga ahaa ka mudan yahay kii naasilka ahaa waxaa keenaya mudnaanshahaasna waan arki doonaayo isagaaba matniga inoogu sheegi doona walihaada macnaa waa sanadkan caaliga ah inuu yahay kaa muraqabka ama la istarqiibiyo ee mudnaanta leh kaa la ajrigeed ayay tadaacad keentay isugu yeedho bal markaa ay keentay oo macnaa aydee noqotay wax mutawafir oo la helayo badan weeyaan oo iyaga naftoodii kuba xambaaraya oo iyagii bal matalan wax dee raqabaadkoodani ay isugu yeedhayaan ba umuuraan tadaacad raqabaatu kathiirin in badan doonitaankoodii iyo raqabooyinkoodii minal aimati nuqaadi imaamyadii nuqaad ahayd kaba mid ah iyo waljahaabidati alxufaadi jamcu jihbidin weeye ragga iyagu khubarada cilmigan kuba ahaayee lafnuqaada ahaayee xifdiga badnaa raggaa kaba midi maxay raqabaadkoodii ay noqdeen wax mutawafirood badan oo dee iyagii ay kuba xambaartay uguna yeedhay ila rixlati rixlo ay u rixleeyaan ilaa aqdari lbilaadi bilaada nawaaxideed iyo dhinacyadeed dalaban dalab ay dalbayaan liculuwi lisnaadi isnaad sarrayntii oo wuxuu leeyihin waa ahamiyada horta sanadku leeyahay waa shay dee macruufa oo dee sanadkii haddii aanu jirin isnaadkani aanu jirin nin kastaaba wuxuu doonu iskaba odhan lahaa sidii culimmadii hore bacdigood ay yidhaaheen lowla lisnaadu laqaala man shaa maa shaa isnaadkani haddaanu jirin ninkii doonaaba wuxuu doonu iska odhan lahaa dee kii maanta yidhaaha rasuulkii ilaahay baa saa yidhi bal haddaan isnaadba jirin te way u socon lahayde marka la yidha ayaad ka maqashay isna yuu ka maqlay sanadkiisii la weydiiyo ayaa kii beenta sheegayay uu fadeexoobayaa oo bal markaa beentiisna ay muuqanaysaayo waaba dee diinta waxay kaba mid tahayba ama rusi nin kaloo salafkii kaba mid ah kaba cabira alisnaadu silaaxu lmu'min waa ruuxa mu'minkaa silaaxiis wixii bal markaa dee axaadiistii rasuulkaba uu ku kala garanayo ku kala soocaya wixii ahaa iyo wixii aan kaba mid ahaynba oo bal taasi waa shay ahamiyadiisu kolley ay aada iyo aad ay u weyn tahaybo dee xadiidkan inoo sugnaanaye xujo inagu noqonayeen kuba camal falayno haddaanu isnaad lahayn sixadaas iyo xujadaasi